wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda jubbaland ayaa kulan wacyigelina u qabatay bulshada deegaanka wiirko oo ka tirsan degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose kulanka ayaa diiradda lagu saarayay ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka duumada iyadoo bulshada lagu baraarujiyey muhiimadda nadaafadda deegaanka isticmaalka shabaqyada kaneecada si looga hortago halista caafimaad darra ee cudurka dumada mas-uuliyiinta wasaaradda ayaa sheegay in wacyigelintani qayb ka tahay dadaalada dowlad goboleedka jubbaland ay ku yareynayso saameynta cudurada dilaaga ah gaar ahaan duumada oo si weyn ugu badan deegaanada maamulka jubbaland madaxa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland ayaa bulshada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda haddaan fursaddan weyn aanu helnay aan u dooranay wirkooy ama degmada jamaame waa meelaha ugu badan ee kaneecada waxaan dooranay inaan dadkii aan wacyigelin gaarsiino sidii loo hortegi lahaa iyo sidii loo daaweyn lahaa haddaa is kaashataan ninkii lagu arko calaamooyinka oo malaariyada la tastigareynayaa ama xarun kaloo nagu dhow meesha nagu dhow tegeysa waa nila baaray haddii nalaga helo daawadii oo lacag la-aan ah aanila siinaya marka waxaan rabnaa ka hortagii inay xaafadiina ka soo bilowdaan fariintii wacyigelinta tiimka dadka kale inaa gaarsiisaan haddii calaamadihii laisku arkan xarunta caafimaadka in la yimaado laisbaaro daawada markii lagu siin inaad toos u qaadid oo aan kala goynin isla garan markay soo booqato waa la siinayaan waana taala hadday dhammaatana wasaaraddaa keenayso iyo hay-adda meesha ka shaqeysa ka wada shaqeynaya tiimkanna waxay diyaar u yihiin inay adeegaa wada bixiyaan wacyigelintan xaruntan way ka socotaa waxaan rabnaa idinkao dhan inaad si volunteer noqotaan wirkooy aan la maqlin kaneecaa loogu dhintay ama qofaa la yaalo waayo kulligiina xamaalataa leeyahay beeraley leeyahay soo ma caafimaadka wax lagu yahay soo ma hataa haddii maanta qanina ku qabato ma cibaadaysan kartaa waa maya marka insha allah intaa in ka badan oo iskaga imaan doon wax noogu muhiimsan waxaa waaye naftiini nafteena horta inaan ilaahay ka cabsano